bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo khamiis ah oo ay jimco soo gelayso taariikhduna ay ku arkaysan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta waxa uu ka qayb galay kulan kaalmooyo lagu aruurinayay dadka abaaruhu ay halakeeyeen qaybo ka mid a soomaaliya kaa oo ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kulankan ay kasoo qayb galeen qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka labada aqal iyo xubno ka tirsan dowladda ayaa waxaa lagu qabtay hotelka city balas ee degmada cabdicasiis waxaana ka qayb gabrayo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo sidoo kale qaar ka mid a shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha mudanayaal ka tirsan baarlamaanka iyo shacab aada u fara badan munaasabadii intii ay socotay ayaa lagu aruuriyey lacag aada u fara badan oo ay yabo hayeen dadka goobtaas ku sugnaa ayagoo shakhsiyaad dalka dibaddiisa joogay ay ka qayb qaateen aruurinta kaalmooyinkan oo lacaga ay ugu deeqeen guddigan ay ku wareejiyeen islamaantaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya dhaqaalihii ay ugu talagashay kaalmooyinka gurmadka abaaraha ay diyaar la tahay iyadoo dhinaca kale goobta uu ka ballan qaaday in maalinta sabtikeedu gaarayo siddeed boqol oo kuro dollarka maraykanka ah ay guddiga gacantooda kusoo dhici doonto taa oo ku jirta bangiga dhexe sida uu sheegay lacagtaas oo ah midii lagu kordhiyey tikidhada iyo alaabaha kasoo dega dekada weyn ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha gurmadka ayaa sheegay inaan loo dul qaadan doonin cid waliba oo wax musuq maasuqdah oo ka tirsan guddiga ama shakhsiyaad kaloo dowladda la shaqaynayo asigoo dhinaca kale carabaabay inaan marnaba la aqbali doonin dadka kaamamka u sameysay dadka barakacayaasha ah ee baadda u horfadhiyo kaamamka ay dadkaasi ku nool yihiin waxa uuna sheegay in dadkaasi tallaabo sharciga laga qaadi doono laamaha ammaanka ayuu amriyay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre in la farayo in si deg deg ay ugu howlgalaan deegaanada kaamamka ay ka furan yihiin gacantan ay kusoo dhigaan shakhsiyaadka cadaysa cunista xoolaha ay leeyihiin dadka danyarta ah ee ku dhaqan xeryahaasi ra-iisul wasaaraha waxa uu carabaabay inaan marnaba la aqbali doonin cid waliba oo ayadu u tafaxiidatay qaadashada waxyaabaha musuqa ah iyo sidoo kale wax isdabamaraynta waxa uuna sheegay in dowladda haatan ay la dagaalami doonto dadkaasi
sidiisaba musuq maasuqu waa waxa aada u dhibaateeyey dalka soomaaliyeed haddii aan musuq maasuqa wax laga qaban nabadgelyada wax lagama qaban karo musuq maasuqa haddii aan wax laga qaban abaarahaanu sidaasay noogu soo noqnoqonayaan haddii aan musuq maasuqa wax laga qaban xorriyadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxba lagama qaban karo haddii aan musuq maasuqa wax laga qabanna dowlad wanaag weligeed dhici mayso haddii aan horay musuq maasuqa wax uga qaban weynay annagoo hadda bilownay shaqadiisa ugu yaraan waa inaan xoojinnaa wax ka qabadka musuq maasuqa annagoo ka dhigayna qayb ka mid ah gurmadka abaaraha si musuq maasuqa uusan u aafayn dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan eeg waddankani wuxuu leeyahay dad soomaaliyeed oo maskax abdoodu aada u badan tahay dad dalkani wuxuu leeyahay dhul iyo bad aada u barwaaqaysan dalkani wuxuu leeyahay dad soomaaliyeed oo haysta diinta islaamka oo kulligood isku diin ah isku af ah isku dhaqan ah isku sina u yaalla markaad muuqaalkooda eegto dalkani wuxuu leeyahay nimcad aan cid kale lahayn laakiin maadaama aan annagu isu tanaasuli weyno maadaama aan isu dul qaadan weyno maadaama aan danta qaranka iyo danta guud ka hormarin weynay danteenna gaarka maadaama aan qabyaaladda soomaalinimo ka dooran weyno maadaama aan aragti fog
ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ay ka muuqanayso tiiraanyada dhibaatooyinka abaaraha ee haysto shacabka soomaaliyeed ayaa ugu baaqay bulshada qeybaheeda kala duwan in si wada jir ah looga qaato gurmadka abaaraha asigoona madashaasi sheegay in xafiiski ahaan iyo sidoo kale dowlad ahaanba ay ugu deeqi doonaan lacag lacag ama dhaqaalo looga qayb qaato dhinaca abaaraha waxauna sheegay inay soconayaan dadaalla dowladda ay wado ay la yeelanayso wadamo dhowr ah oo ayagu deeqbixiyaal ah kuwaasoo dowladda ay ka codsatay in si deg deg ah gurmud loola gaaro dadka soomaaliyeed ee abaaruhu halakeeyeen guddiga wadahadallada u qaabilsanaa maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba ay burbureen wadahadalladii ay la lahaayeen dhinaca ahlusunna waljamaaca ee ku aadaneed in xal laga gaaro arrinta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya firayd oo ay goordhowo fiidkii caawa ku qabteen magaalada muqdisho ayay ku shaaciyeen in gebi ahaanba uu istaagay wadahadalladii islamarkaasina ay sii wadayaan wixii hadda ka dambeeya arrimaha doorashooyinka galmudug gudoomiyaha guddiga wadahadallada galmudug ahna wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta cismaan maxamed cali ayaa sheegay in dhinaca ahlusunna waljamaaca ay wax ka socon waayeen waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu dhowr jeer isku dayey in dadaalo looga miro dhaliyo wadahadallada balse waxa uu sheegay in dhinaca ahlusunna waljamaaca ay wax ka socon waayeen sida hadalka uu dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda ay ku wargeliyeen in ahlusunna socon laayihiin sidaasi darteedina maamulkooda ay ku dhawaaqayaan howshooda doorashada sidii ay u gudageli lahaayeen madaxweynaha oo dhinaca doorashadiisa oo dhici doonto soddonka bishan oo haatan gabagabada ah oo aynu ku jirno ahlusunna ayaa watay qodobo dhowr ah oo shuruudo u muuqanayay kuwaasoo ay ku xireen sii socoshada iyo ka qaybgalkooda shirka lagu waday in dhowaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho si ay ahlusunna kaga mid noqoto guddiga doorashada ee lagu waday inuu ka qabsoomo waa guddiga doorashada waa guddiga wadahadallada ee galmudug iyo ahlusunna kaasoo lagu waday in laga miro dhaliyo ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashada halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waadiyo wardheer golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ah ee toddobaadlaha wada muqdisho waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre kulanka golaha wasiirada ayaa ahaa mid diiradda lagu saaray arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin amniga abaaraha dalka ka jira iyo sidoo kale mooshinkii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay kasoo gudbiyeen dhinaca difaaca ayadoo kulanka sidoo kale looga hadlay arrimo kale kasoo idlaaday kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta kaasoo ku dheeraaday ahmiyadda kulanka iyo waxyaabihii uu quseeyey waxauna sheegay in wax badan layska dhahay arrimaha la xiriira dhinaca arrimaha ciidanka oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ugu muuqanaysay in ay aada u dhaliilayeen iyadoona mooshin toddobaadkii lasoo dhaafay arrintaasi laga gudbiyey inkastoo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xafiiskiisa uu ku qaabilay xildhibaano ka tirsan guddiga difaaca iyo arrimaha gudaha kuwaasoo ugu jawaabay su-aalo dhowra oo la xiriiray qaabdhismeedka ciidamada dowladda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo dhigiisa dalkaasi turkiga rajab tayib erdoganna waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo la xiriira arrimaha labada dal ee soomaaliya labada madaxweyne oo ayaa kulamo ay ku yeesheen magaalada ankara ee dalkaasi turkiga waxay ku gaareen arrimo dhowr ah oo ay labada dhinac ku heshiiyeen iyadoona labada madaxweyne ay ka qayb qaateen kulamo dhowr ah oo laysugu soo dhaweynayay dhinacyada iyadoo labada dal ay sii qotodheer kaga hadleen xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya labada dal hogaamiyaasha waxaay ku heshiiyeen qodobo kale ah iskaashiga amniga dhaqaalaha horumarinta maalgelinta iyo sidoo kale waxbarashada iyo iswaafajinta hidaha iyo dhaqanka labada dal waxaana heshiiska labada dhinac ay labada dhinac ayaana wada saxiixay heshiiskan iyadoo sidoo kale labada dhinac ay sheegeen in ay sii wadi doonaan wadahadallada ceynkani ah ee ay ku xoojinayaan xiriirka labada dal sidaa ay ka dhawaajiyeen mas-uuliyiinta kulankooda kadib ugu dambeyna wararka naga soo gaaraya deegaanada maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in gaari cabdibilaah oo ay la saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulkaasi qarax miinay wararka aynu ka helayna magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta maamulkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in lagu qarxiyey gaari cabdibilaah oo ay saarnaayeen ciidan ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas deegaanka janaay cabdaleeh oo ku dhow magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose qaraxan ayaa ahaa miinada nuuceeda dhulka lagu aaso waxaana la tilmaamay howlgal laga sameeyey goobta qaraxan oo ka dhacay nawaaxigeeda in lagu soo qabtay tiro dhowr qof ah markaynu kismaayo ka helayno ciidanka waxaa ka dhintay ilaa iyo saddex halka shan kalena ay dhaawacyo soo gaareen ciidanka la qarxiyey ayaa waxa ay la socdeen ciidamo kale oo ajaanib ah oo ka socda dalka maraykanka kuwaasoo ay dhowaan si wada jir ah howlgallo dagaal kula wareegeen tuulooyin janaay cabdalle hoos yimaada iyo tuulooyin kale oo ay horey kaga talinayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab warkii oo fiidnimadan caawa aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saara idiin akhrinayay tan iyo intaynu dib u kulmayno mar kale sidaa iyo nabadgelyo